horta madaxweyne ku-xigeenka wuxu uu ka hadlayay arrintan oo macnaha shaqsigaba wuxuu leeyahay hal cod ah iyo hal shilin ah waa tu uu kaga raadsanayo gobolkiisa amise zoonihiisa amise regionkiisa taageero siyaaso tan labaad waxaan aaminsanahay wuxuu isku dayahayaa in uu faragelin ku sameeyo nidaamka cusub oo soo socdo oo la yidhahdo fourth basis oo macnaha yacni markii afraad ayaa hadda la bedeli doonaa nooca loo kala qaybsada lacagaha akauntayaasha ay u kala qaybsadaan oo waxaana ka shaqaynayso commission la yidhaahdo c r a commission of revenue allocation waa commissionka u kala qaybiya dowladda sare iyo dowladaha hoose lacagaha haddana usii kala qaybiya wixii kusoo toosa countiska usii kala gooya marka nin oo xogahoo qoladaasi cabsigelin haayo ama usii digi haayo oo macnaha si asaga raba usii sheega ayuu ileeka marka waxyaaba badan baa ka qaldan eh, fikraadda noocaasi horta qofka markuu madaxweyne ku-xigeen uu yahay waa in uu isku dayo inuu u hadlo sidii qof madaxweyne ah oo macnaha waxyaabaha maaragtay adiga aada qabtid amase aada aaminsan tahay oo gobol ahaan iyo qoys ahaan aada u qabtid in aad fagaaraha la yimaadid oo maaragtay een, shicibka aad xiise ku gelisid waa laga fiican yahay oo madaxweyne ku-xigeen wuxuu u yahay waddanka dhan oo ma aha mount kenya keli